jaamacadda sanadka farceeda galmudug ayaa inta badan waxaa looga fadhiistay imtixaanka dhexe ee jaamacadda kaas oo gelaya ardayda ka dhigata jaamacadda samafil ee qaybaha kala duwan ee galmudug sida dhuusmareeb bacaabuduq iyo guriceel maamulka jaamacadda oo shir ku qabtay magaalada dhuusmareeb ayaa ka warbixiyey imtixaanka ay fadhiisteen ardada maamulka jaamacadda sommerfield maanta waxay iskugu yimaadeen inay daafuraan imtixaankii midterm examka si guud maamulka macalimiinta iyo ardada oo isku duuban maanta waa sanadkii koowaad ee jaamacaddu ay u furmatay iyo ardadii koowaad oo imtixaanka geliyay ee qaybaha kala duwan ee waxbarashada maanta jaamacadda waxaa imtixaanka u fadhiisanaysa afar kuliyadood oo jaamacaddu sanadkan ay furtay oo ardadu ay iska diiwaangeliyeen afartaas kuliyad waxay kala yihiin kuliyadda caafimaadka kuliyadda kombyuutar sayniska ama cilmiga kombyuutarka iyo macluumaadka kuliyadda ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo kuliyadda maamulka iyo siyaasadda kuliyadaas afarta ah waxay ardadu ku doorteen rabitaan arda walba kuliyadda u arko inuu ka bixi karo sidoo kaleeto waxaa jira kuliyado kale oo aan qorsheynayno sannadada soo socota inay ku yimaadaan baahida ardayda soomaaliyeed halkan waxaa noogu furmayaa imtixaanka midteramka ah ay gelayaan ardayda jaamacadda sommerfield caasimadda galmudug dhusmareeb maasha allah waa sanadkii koobaad oo jaamacaddu ay ka shaqa bilaabaysa deegaanka waxa ay qabatay namber aada macquul ah markii loo fiirsho deegaamada galmudug oo ardadu inta badan ay tahriib ka tahay jaamacad bilaaba nambarkii qabanle nambarkii ugu fiicnaa ay qabatay arda fiican ayaa imtixaan gelaysa muddo saddex bilood ay cashiru toos ugu socdeen ardada bishii sagaalaad ay usoo bilowdeen ilaa hadda ayay u soconayaan si wanaagsan oo sharaf lehoo nidaam lehoo isku aadan baa imtixaanka ugu bilowday waxaa dhihi karaa sanadkan ardada baxday boqolkiiba konton way isdhintay ardaydii bixi jirtay waxaan rajaynaynaa sanadada kusoo xiga inay soo afjarmi doonto ama aad usii yaraan doonto safarka ardadu ee gobolada uga tegayaan ayagoo waxbarasho doonaya caasimaddu aadayaan jaamacadduna waxay ballan qaadaysaa tayada waxbarasho oo ay caasimadda ku hayso oo kuliyad kasta leh inay keento deegaanka sida ay macalimiin cusub u soo kordhiso injineeraha ee deegaanka u keentay oo ay dhakhaatiir u dalabtay inay sidaa u soo wadi doonto qaybaha laabka say u qalabaysay qalabayntu inay socon doonto mar walba lasii wadi doono ardayda deegaanka iyo waalidiintana waxaan leeyahay ka faa'iidaysta insha allah jaamacadda somfil ee xakuma jaamacadaha ku yaala soomaaliya kuwaasoo soo saara ardiso kala gedisan